jidka sideed iyo labaatanaad ama labaatan iyo sideedaad ama tilmaanta halkan waxaa imaanaya micnayaal kale oo ka bilowda a ilaa iyo ha isku si ayay u yeerayaan laakiin waa kala micno waa isku dhawaaq waa isku dhehid kala micno laakiin sida hal ilaa sideed oo kale waxaan kuwee isku mid ah sax kelmadda saxda ah ku qor meesha aan afargeeska ama meesha lagu calaamadeeyey sidan ayaana u sameeyey calaamadda ama afargees u sameeyey buugga soo qaado cuntada cun ama raashinka cun isku si miyay u dhawaaqayaan isku si miyay u yeerayaan mise dhegayso marka hore kadibna ka dabadhe micno walba laba jeer aan a waxaan bartay sida afka iswiidhishka loogu hadlo ba cun raashinka si ama aada ilmihii way gam'een ama carruurtii way gamaad way seexdeen da gaarigu waa buluug midabkiisu waa buluug e teleefoonkii gacanta wuu yeeraya ama wuu ceeyaya fa waan tegaya hadda waan baxaya ga guriga shalay ayuu yimid ha waxaanu weydiinay macallinka